aada umahadsanta idaacadda radio muqdisho waan salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay dhowaan lasoo wareegtay airspace-ka soomaaliya oo muddo soddon sana gacanta ugu jiray jimciyadda qurumaa ka dhexaysa garoomada soomaaliya sida aada la socoto sidoo kale hal habo oo standardka caalamiga ah haysta ama shahaadada garoomadu ay ku shaqaystaan leh ma jiro dayuurad shirkad shirkadaha muwaadiniinta soomaaliya dayuuradaha ay leeyihiin hal dayuurad oo taargo ay soomaaliya bixisay wataa ma jiro hal engineer ama hal airtraffic controller oo wata layson ay soomaaliya bixisa ma jiro dhammaan waxaasan ku sheegay iyo kuwo kale oo idaacaddan noo saamaxayna badan oo waajibaad hay-adda laga rabay ah waxay u baahan yihin oy dhammaantood ku xiran yihin in ay hay-addu bixiso waxay ku xiran tahay hay-addu inay hesho sharcigii hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo shantii bisha ay golaha baarlamaanku anfixiyeen oo hadda ku jira gacanta aqalka sare kadibna u gudbi doona inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu saxiixo intaasoo dhan isku soo wada duub hay-adda jimciyadda qurumaa ka dhexaysa muddo soddon sane ee hawadeena maamulaysay waxay ka ururin jirtay lacag gaaraysa labaatan iyo laba milyan sanadkii imagine marka sharci la-aan hawo intaas leeg oo intaas soo saaraysa sharci la-aan ma hayn karti gacantaada kuma jirto jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-adeeda duulimaadka caalamiga ee loo yaqaan ekedo dunidao dhan ayay regulate garaysaa kormeeray ku samaysaa waddankii aanan maaragtay hawadiisa sharcigeeda uusan u dhisnayn oo dhammaan waxyaabihii safetigii iyo standardkii oo ekeyo ay adduunka u dejisay aan la kulmayn waddankaas hawadiisu khatar ayay ku jirtaa marka khatartaas ayaana soo wajahday saddex iyo tobanka bisha hadda aan ku jirno waxaa nairobi ka dhici doona regional office-ka oo eastern and southern african office la yidhaha waxaa ka dhici doona shir looga hadlayo hawada soomaaliya waxyaabaha number one nala weydiin doonana waa sharcigii duulista rayidka soomaaliyeed annagoo ka duulayna arrinta iyo khataraha naga soo wajahaya dhinaca hawada eeraboorada dayuuradaha naga soo wajahaya waxaan dawladda soomaaliya waxay contract ku bixisay in shuruucaha ka hooseeya sharcigan oo shuruucdii air transport policy la dhihi jiray oo dayuuradaha lagu dhaqi lahaa garoomada lagu dhaqi lahaa dhinaca amniga dayuuradaha lagu dhaqi lahaa shuruucdaas oo dhan ayaa sharcigani hooyo u noqon lahaa shuruucdaas combany maraykana ayay dawladda soomaaliya ku siisay qandaraas combanygii khubaradii ka socotay shuruud waxay ka dhigeen haddaydan sharcigaas oo hooyo u ah shuruucdan haddaydan lahaynaha wakti iska luminaha kuwan kale lama samayn karo marka combanygii sharcigaasi waa kee marka
sharciga duulista rayidka soomaaliyeed oo gacanta aqalka sare caawa ku jira sharcigaas ayaa macnaha hay-adda dhin u luga xiran tahay oo in dayuurad aan register garayno oon taarga siino aan u luga xirannahay oo aan u xirannahay inaan laysan bixino oo aan u xirannahay inaan hawadeeni haysano si marka si marka aysan u dhicin in maamulkii hawada dib loola laabto maxay tahay waxa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in aqalka sare isagoo qarannimada soomaaliya oo khatartu ay soo wajahaysa ka turjumaya in uu sharcigaas uu sida ugu dhaqsiyaha badan intuusan fasaxa gelin uu ansi hadduusan ansici karin dan fasaxooda inay dib u dhigaan iyagoo u turaya danta calanka qarannimada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed hadda waxay soo saartaa labaatan iyo laba milyan sidaa hore kuugu sheegay sharcigan haddii la ansixiyo airspace-ka soomaaliya oo hadda darajada ugu hooseysa ah waxaan geyn doonaa darajada ugu sarreysa oo la yidhaha class a taasna waxaa loo saamaxaya oo hadda caqabada ugu weyn oona haysta ay tahay sharci la-aanta marka darajadaas haddii afaafahayso maxay tahay
avesh hawooyinka oo wadamada waxaa lagu cabiraa wax adduunku isla yaqaan oo la yidhaha a ilaa g a b c d e f g g waa meesha ugu hooseysa oo hawada soomaaliya ee hadda joogto ena waa heerka ugu sarreeya hawada soomaaliya dayuuraddu waxay ku martaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan dollar ayay ku martaa hawada soomaaliya oo class t ah mid darajada ugu hooseysa ah haddii aan a ka dhigo oo sharcigan uu ii saamixi lahaa waxay noqon lahayd tiradaas oo lagu dhuftay oo laba laab noqotay meesha labaatan iyo laba milyan aan kasoo saari karno sharcigan oo keliya ayaa shuruud nooga xiran inaan labalaab aan konton milyan khasnada dowladda soomaaliya kusoo ridin marka all of this muhiimadaas airspacekeeni oo risk ku jira haddii aan sharci u haysan ma hayn kartid marka inuu gacantii dib noogu laabto waa tahay maaraya marka adiga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda duulista hawada ma la wadaagteen arrintan guddoomiyaha aqalka sare
guddoomiyaha aqalka sare sharcigiyaaba loo gudbiyey maaragtay akhbaartuna way gaartay marka xildhibaano badan oo aqalka sare oo senatara waan la hadalnay waan u gudbinay dhibaatadana soo wajahday iyo ciriiriga aan ku jirna waan la wadagnay waktiga la haysta intee ayuu la egyahay
waktiga la haystaa waa inaan bishaan helno sharcigaano apruvid ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu saxiixay kadibna waxaa u gudbi doonaa tallaabooyinka aan ku sheegay oo sababi doona in aan ugu yaraan shan boqol oo dhalinyarada soomaaliyada aan shaqaalayno khasnada dawladdana aan soo gelino konton milyan taasna annaga ayaa u xil saaran insha allahu tacaala waxay noo jirtaa taako waxaa naga xiga aqalka sare oo nala fahma muhiimadda sharcigani leeyahay qarannimada soomaaliya maxay tahay sababta arrintan maxay tahay sababta arrintan mar hore looga shaqeyn waayey oo hadda loo soo baraarugay
arrintan hore ayaa u sharaxnay sida aad aad baraha media aad ka aragtay mar aan ka hor hadlayay baarlamaanka soomaaliyeed su-aale iga weydiinayeen sida maaragtay aan u kala maamulno dawladaha iyo waxaan ugu jawaabay sharcigii oo aad laba sano gacantiina ku haysaan waxaan aan ku dhaqi lahayn de maaragtay marka dib u dhaca wasaaradda xaggiisa kamuusan imaan sidaas miyaad leedahay kama imaan muddo laba sano ah wuxuu ku jiray gacanta baarlamaanka soomaaliya golaha shacabka gacantooda ayuu laba sano ku jiray oo uu ku daahay marka falilahi alxamdu waxay nala dareemeen muhiimadda ay leedahay shantii bishay soo daayeen hadda aqalka sare u gudbay aqalka sare waxaan ka codsanaynaa inay fasaxooda dib u dhigaan qaranadii qarannimadii soomaaliya ayaa ciriir ku jirta inay dib u dhigaan nala fahmaan ciriirigana haysta sharcigaas ay meel mariyaan kadibna ay fasaxooda iska qaataan kadibna awood intee la eg ayay hadda dowladda federaalka soomaaliya amaba wasaaradda ay u leedahay in ay maamusho hawada soomaaliya hawada soomaaliya boqol kiiba boqol waxay ku jirtaa gacanta soomaaliya hawada soomaaliya anugu waxaan ka mid ahaa shaqaale in la shaqaynayay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waagii ay maamulayeen hawada soomaaliya hawada soomaaliya waxaa mari jirtay maalintii laba boqol iyo afartan dayuuradood laba boqol iyo soddon dayuuradood oo aan deganayn waddanka oo hawada keliya maraya maanta oo ay soomaaliya kusoo wareegtay intaasina khatar ayay ku jireen dayuurado way ka wareega jireen airsbaceka soomaaliya awood marka awood marka ma u leedihiin ammaanka diyaaradaha iyo dhammaan shuruucdaas aad sheegayso in aad dabaqdaan amaba aad dhaqan gelisaan maanta hawada soomaaliya waxaa mara saddex boqol iyo konton dayuuradood oo boqol dayuuradood ayaa maalintii ku korortay muddada yar oo sanadka ah oo gacanta soomaaliya uu ku jiray taasna waxay keentay adeegii oo aan kor u qaadnay adiga waxaan tusaale kugu soo qaadan karaa xoolo ninkii lahaa uu dhaqayo waa garan kartaa waxa ka dhalan kara dawladda soomaaliya maantay qalab ahaan iyo aqoon ahaan waxay maaragtay hanan kartaa dhammaan airspacekeeda airsbaceka soomaaliya markii la dooranayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la dooranayay sideedii february marka la doortay sagaal iyo tobankii january oo labaatan cisho ka hor ah hawada soomaaliya shir ayaa lagu ka dhacay mumbai anigu waan fadhiyey shirka waxaa lagu soo bandhigay in hawada soomaaliya loo qaybin doono shan qaybood laguna kala diri doono wadamada deriska jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay tiri waxaanoo kale weligeen ma arkin model noocaana inaan hawo wadan muddo soddon sano aan maamulnaa weligeed ma dhicin marka ma sii wadi karno wadamada deriska u qaybinayna arrintaa markii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre markaan la wadaagnay waxayna siiyeen taageero boqol kiiba boqol ah taas ayaana keentay in airsbaceka soomaaliya uu kusoo noqday gacanta dawladda soomaaliya waa gartay hadda hadda waxaan rabnaa keliya in shuruucdii uu airsbacekaas noo saamixiyay in haysano in naloo meelmarsiiyo lana dedejiyo taasina markaas abadiye ayay noo siinaysaa december labadii kun toban iyo toddobadii ayuu madaxweynaha soomaaliya daafuray lasoo wareegidda hawada soomaaliya marka aad leedahay hawada ayaa dib loo ceshanayaa markii horeba soomaaliya miyaysan si rasmiya hawada ula wareegin oo dhammaystiran si dhamaystiran ayay ula wareegtay laakiin waxaa jira oo ay oo aan u baahanahay shacabka soomaaliyeed inay fahmaan adduunka hawooyinka adduunka waxaa kormeer ku sameeya oo haddii ay khatar naf iyo maalla ka imaanaysa tallaabo ka qaadi karta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa marka ama airsbacekaada waa la xirayaa ama haddii ay khatar ka imaanayso oo aadan hayn karin oo shuruucdeedii u dhamaystirneed ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si tambareeri ula wareegaysa ama waddan kale ayaa mas-uuliyadaas loo delegeed garaynayaa ayadoo naf iyo maal ayaa la badbaadinaya loogu marmarsiinanayo marka annagu ma rabno in aan maaragtay waxyaabahaasoo dhan ku dhacno si aan u hubinno inaan wax khatari noo imaan oo aan si toosa wixeena aan amnigooda u suganno waxaa naga dhiman sharcigaas muwaadiniin soomaaliyeed gacantooda ayuu ku jiraa waxaan ajnabi ka doonayna maaha muwaadinka soomaaliyeedna waddanku wax ku leeyahay intaas un weeye waxa aan raadinayna warkaaga waa u cad yahay waxaa jirtay in somalilan oo kale maamulka hawada ay dood ka qabtay arrintaasi maxaad ku xaliseen maadaama ay saameyn idinku yeelan karto wax khilaafa oo hawada soomaaliyeed ka taagani ma jiraan waa one airspace oo waddanka la yidhaha soomaaliya uu leeyahay somaliland dhowr jeer ayaan wada fariisanay technicaly waxaan ku qancinay macnaha in wax shida ah aysan ka taagnaa karin meesha sida aada la socoto waddanka rwanda oo kale haddii xataa soomaaliya lan ay waddan la aqoonsaya noqoto waddanka rwanda airspacekiisa waxaa maamula waddanka tanzania waddanka la yidhaha togo iyo benin gaanaa xukunta djibuuti qaybtiisa sare oo dhan soomaaliya iyo ethoobiya xukuma marka waxaani technicaly ayaa loo xallin karnaa waxay ku xiran tahay siceka waddanka airspacekiisu leeg yahay marka technicaly waan u sharaxnay wayna nala fahmeen wayna ku qanceen wax shidaana taas hadda kama taagna waa on board marka just waxaan u baahannahay one airspace oo soomaaliya la yidhaha ayaa jira asagaas inaan shuruucdeedii dhamaystirno faa'iidooyinka uu leeyahayna ummadda iyo dawladda soomaaliyeed aan uga faa'iideyn